iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadamada reer galbeedka qaadeen tallaabooyin ay kusoo musaafurinayaan dadka aan u dhalanin ayaa waxay dowladda jarmalka dalkeeda kasoo musaafurisay dad soomaali ah dadkan oo gaaraya sideed ruux islamarkaana ku noolaa gobollo ka mid ah dalka jarmalka ayaa waxaa shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho tallaabadan ay qaaday dowladda jarmalka ayaa waxay cabsi ku beertay dadka soomaalida ah ee sida qaabka soo galootiga ah ku jooga dalka jarmalka dhowaan ayay ahayd markii dowladda ingiriiska ay dalkeeda kasoo musaafurisay wiil soomaali ah kaas oo muddo sanado ah dalkeeda ku xirnaa laguna eedeeyey inuu dil u geystay ruux kale